mas hadda waxa weeye waxaad moodaa inay dacwaddan kusoo ururtay ama ay kusoo gabagabeeyeen qaabka ay runta ku bilaabatay taasoo micnaheedu yahay xeraalinta iyo dhinaca qareenada maxamed nur difaaciyaba waxay ku bilaabeen inay qaybta qaybna ay leeyihiin cabsi baa jirtay qaybna cabsi ma jirin xeraalinta dacwadeeda runtii waxaa saldhig u ahayd inay ay sameeyeen ay abuureen sawir ah maxamed nuur inaysan jirin cabsi sababi karta inuu xabad u rido oo uu qof naftiisa ku gooyo ma aysan jirin baad moodaa inay gumdhigeedu ahayd taana waxay ku sababeeyeen waxay yidhaahdeen maalinka ugu horreysay ay arrintu dhacday ma dhicin wax ku saabsan inay jug jirtay ama wax cabsi keena sida gabadha nafteeda ku weyday la dilay inay meesha maadaama ay mugdi ahayd ayna gacanteeda ku dhufatay gaadhiga si ay dareenkooda usoo jeediso iyo iyadiioo meesha soo istaagtay iyo hal mar ay wax dhan isku wada aadeen arrintaasa waxay runtii ka dhigeen arrin aanan jirin sababto waxay dhaheen finger printing la qaaday kama soo bixin inay gaadhiga haba yaraatay ee taabatay maalinka ugu horreysayna ma ayna bilaabin waxay ku timid bay yidhaahdeen booliiska asxaabtii maxamed nuur markay yimaadeen bay isku dayen inay runtii fasiraad u sameeyeen sidan ay waxaan ay ku dhaceen taasaa keentay bay yidhaahdeen inay arrintan jugta la yidhi iyo cabsidan ay timaado hase aatee waxay yidhaahdeen ay ku tilmaameen cabsi lagu dilaa gabadhaas nafteeda lagu gooya ma jirin dhinaca kale difaaca ama qareenadii maxamed nuur runtii iyaga laftooda waxay abuureen sawir ah inay jirtay cabsi qof train boliisa ama qof boliisahoo u tababaran cabsiyadaasoo kale sababta inuu xabad u rido waxay yidhahdeen waxay ahayd meel yaroo luuq yaroo aali ah oo weliba mugdi ah waxaa waxay u tageen inay ka jawaabaan cabsi loo sheegay inay meesha ka jirto kadibna markii ay yimaadeen buli bicyclist ama qof bisculeyti watay oo isla markiiba soo jaray gabadhii oo ma aragtay waxa weeye gaadhiga hal mar un jug ka siisay wiilka la socday maxamed nuur oo cabsi la argagaxay o jesus la soo booday isku day inuu qorigiisa lasoo baxa la bixi kari waaye marka waxaad maxamed nuur wuxuu yidhi waxaa instinct ah waxaa uu la booday inuu badbaadiyo saaxiibkii isagaba oo oo cabsidii jirtay uu ma aragtay xabad ku rido taasay marka runtii kusoo gunaanideen labada dhinac waa gartay cabdinasar haddaad dib noo xusuusiso anigii dhegeystayaashaba dembiyada lagu soo oogay maxamed nuur mid waliba iyo ciqaabtiisa
saddex eedeymood bay ahaayeen ta koowaad waxa weeye waxaan la yidhahda second degree murder bay yidhaahdeen oo ah waa eedeyn la odhan karo waxa weye ta ugu adag weye ama ugu sarreysa waxay u baahan tahay oo kamid a waa inuu qofku si kas a qofka kale u dilo base aan ahayn mid loo soo diyaar garoobay oo kale qof inta usoo tashaday yiro qofkan waa dilaysa hase ahtee laakiin kama ah ciqaabteedu waa ilaa iyo shan iyo labaatan sano qaabka sentence guidelineka waxa la yidhaahdo talabaad waa third degree murder oo iyadana ma aragtay waxa weeye qof runtii si ka fiirsasho la-aana taxadir la-aan aada u sarreysa inuu qofka ku dilo taana ilaa iyo shan laba iyo toban sano ilaa laba iyo toban sano iyo bar bay ayay ciqaabteedu noqonaysaa iyo runtii ta ugu hooseysa oo ah chargiga ah in qofkaanayta uu qaab negligence ah qofkaanayta uu ku dilay taana runtii waxa weeye ilaa iyo afar sano ayay ayay ciqaabteedu noqonaysaa marka la isku daro waa ilaa iyo dhowr iyo afartan sano ku dhawaada runtii waa waqti aada u badan waay waa gartay haddii aad sharaxdo marka dembiyada loo haysta maxamed sida go-aanka ay xeerbeegtu uga gaarayaan kan ugu weyn haddii matalan lagu waayo kuwa kale meesha miyaa laga saarayaa mise mid walibaahi goonidiisa ayaa go-aan looga gaaraya
waa runtii su-aal aada u wanaagsan waaye eedeymahan mid walba gaarkeeda u taagan tahay dhaqan waxaa jira lagu yaqaano xeraalinta oo ah mar alla markuu dembi dhaco iyagu goolkoodu waxa weeye qofkan in ciqaabtiisii la mariyo sida ay si walba ay ku gaari karaan int inta badan way isku dayayaan marka waxaa dhacda in mararka qaarkood hal dembi hal fal dembiyad oo dhacay inay runtii tafaariqeeyaan because dhacdadii dhacday waxay buuxin kartaa dhowr fal dembiyed oo kala duwan bay buuxin kartaa marka waxay isku dayayaan iyagu inay inay inta shod ama inta xabadood ay ridi karaan intay isku dayaan inay iyagoo oga gola inay mid kamid on qofkii ku dhacdo marka saddexdoodu waa saddex eedeymood oo isgarab socda mid walba elementiskiisa iyaga ayay saaran tahay waajib oo burden baa saaran inay beyond reasonable doubt shakilaan ay ku buuxiyaan taa marka macnaheedu waxa weeye mid walba maadaama looga fadhiyo inay caddeeyaan ay hor dhigaan xeerbeegtidu xeerbeegtidu marka waxay samayn karaan saddexduba way ku wada heli karaan saddexduba way ku waayi karaan mid ka mid ay ku heli karaan laba ka mid ay ku heli karaan marka iskuma xirra mid walba gaarkeedaa loo qiimeynaya mid haddii ay mid ku helaan labada kale way baxayaan haddii ay saddexduba ku helaanna waxa weye way dhacaysaa saddexduba inay ku waayaan waa suuragal wa waa gartay muddo intee la eg baa la filayaa marka xeerbeegtiga inay ku qaadato inay arrintan go-aan uga soo gaaraan sidoo kale waxa weye xeerbeegtidu garsooruhu wuxuu siinayaa instruction oo ah qaabka maadaama iyaga ay u xil saaran yihiin inay siday wax u dhaceen ay qiimeeyaan ama factska waxa la inay qiimeeyaan garsooraha waxa ugu horeeya siinaya waxa waa instruction ku saabsan xagga shuruucda marka ay eegayaan instruction la siiya ayaa jiro qodob walba ama eedeyn walba shuruucdeedii baa la siinayaa wakti bay runtii ku qaadanayaan inay ka baaraan degaan ay fiiriyaan dembiga eedeyntiisi cadaynihii ay dhowrka wiig oo dhan ay dhegaysanayeen iyo siday wax u jiraan inay ku qiimeeyaan waxay qaadan kartaa mararka qaarkood waxaad arkaysaa laba saacadood bay qaadan kartaa waxay qaadan kartaa toddobaad bay qaadan kartaa lama qiyaasi karo kolba waxay ku xidhan tahay sida ay ay ay cadaymaha isaga dhaadhiciyaan ku xisaabtan labiyo tobanka qofba waxaa la doonayaa inay isku raacaan unanimity baa la doonayaa inay labiyo tobanka qof ay iska dhaadhiciyaan mararka qaarkood waxaa imanayso vote bay xataa qaadaan markay waxoogaa ay isku dayaan inay fahmaan kadib waxaa laga yaabaa lixna ay meel isu raacdo lixna ay meel isu raacdo waxay isku dayeen marka waxaa waajib saaran lix walba inay kuwa kale ka dhaadhiciyaan sababta ay ku gaadheen ilaa ay ka gaadhaan labiyo tobankooduba ay wax isku waafaqaan haddii isku waafaqa waana wakti dheer ay qaadato waxaa dhacda waxaa la yidhahda hanga juuri oo ah inay garsooraha dib ugu soo noqdaan oo la yidhaahdo dadkan ma gaari karaan haba yaraate wax go-aan hadduu hal qof oo kamida uu istaago ama ay iska dhaadhicin waayaan marka hanga juuri aa dhacay mararka qaarkood in lagu heli waayana waa suuragal haddii la ismari waayo maxaa dhaca markaa haddii marka laismari waayo marka waxay noqonaysaa mistral waxa lahahda mararka qaarkood wuu dhacaa haddii kale waxaa laga yaabaa in ay ay mid kamida u ama laba kamidaba ay ay ay diidaan eedeynta ama ay u arkaan inaysan dembigan sida loosan u dhicin marka waxaa laga yaabaa inay ay ay ka raadicin waayaan laba iyo tobanka qof marka hadii lagu helo qofka dembiga laguma helayay ka dhigantaa macnaha wa garta muddadii u socday kiiskan aad baad ula socotay cadaymihii lasoo bandhigay labada dhinac doodooda siday usoo bandhigayeen kiiskan tan iyo maalintii uu dhacay maxaa kuu baxay adiga eedahan iyo dembiyadan lagu soo ogay maxamed markaad hareer dhigto dembiyadii kale ee ciidamada booliiska ee waddanka maraykanka lagu soo ogayay ma is leedahay waa kuwa lagu heli karaya eedahani
runtii marka la eego waxaad moodaa inay xeeraalinta sida lagu yaqaano dhaqankooda ah inay ay ay tafaariiqeeyaan baad moodaa meeshan ay ka dhacday tafaariiq weliba overcharging ah mararka qaarkood waxaa dhacday inay si zaa'ida oo aanan wixii dhacay ka badan ay isku dayeen runta inay culays u saaraan hadda tusaale ahaan markaan soo qaadano eedeynta second degreega ah iyo third degreega aba runtii waxa waxaad moodaa in aysan meesha ama waxa siday wax u dhaceen aysan aysan mudnayn baad moodaa sababtoo ah qof boliisa oo shaqadiisa gudanaya marxalad abu ay abuurantay uu ku riday inuu laftiisa ama qofka saaxiibkiisa laftiisa ku badbaadiyo in la yidhaahdo third degree oo kale ama second degree aad bay runtii u adag tahay mararka inta badan waxaan ognahay boliis badan baa waddankan falalkan oo kale lagu eedeeyey ama ay dhacdayba inta badan qofka boliiska ama law enforcementiga in lagu helo dembiyadan oo kale waxaa sababaya qofkan waa qof laysan u haysto inuu qori wato oo uu difaaco naftiisa iyo nafta qof kaleba adiga iyo anigaba lama fahan inuu difaaco maadaama ay shaqadiisu tahay laysan iyo una u haysto qori inuu mar walba rido inta badan marka juurigu ama xeerbeegtidu waxay siiyaan runtii pass waxa la eegayana waxaa weeye qofkan meeshiisi baa la isdhigayaa oo laleeyahay qofkan xaaladii uu ku jiray tallaabadan ma qaadi karin mise ma qaadi karin marka waxaan runtii u arkaa inay countigu inay overcharge gareeyeen oo ay ay ay baal mareen runtii qaabkii lagu charge garayn lahaa ta saddexaad oo manslorerka oo afarta sano ah taasaad moodaa runtii inay tahay ta haddii ay xeerbeegtidu ay aada u arkaan oo ay xeeraalinta ku guulaysteen ay ay ay maxamed ma ku heli karaan waa suuragal weeye hadday is yidhaahdaan cadeymo ku filan baa la helay taa lafteeda laakiin inta badan maadaama sababta keeni kartana waxaa weyday maxamed nuur oo qof soomaali ah oo qof muslima gabadh cadaan oo markii ay arrinta dhacday kadib la ogaaday aanan hubaysnayn iska cagacadayd oo runtii bajaamaheeda qabtay waxyaaba badan waa la eegi karaa after the fact lakin marka iyada ida dhacaysay cabsi inay jirt inay inay jirtay in kale iskuma hayo marka qodobka saddexaad shaki badan baa runtii ka jira la oran karaa balse labada koowaad second degree third degree midna umalayn maa in lagu heli doono